Him. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal inkale meel yar baan ku yar laabmayaa meel hore ahayd waa baabkii laba boqol saddexiyo toddobaatan ama xadiidka laba boqol iyo shan hadi waa tambiih yar baabu man dacaa fii gayrihi min adducaa tarjamadii cunwaankaasa ahaa ti aan idhina waxay ahayd ba kolley walow dee waxoogaa yar damiirkan fii gayri waayo meel u laabmaa shuraaxdna ama shaarixna kama hadlin fii gayrihina damiirku marjic iyo meel u laabmo u baahan yahay marka bal haddaan say dee bacdigoodaan idhaahaan qolooyinkan kitaabka ka yar hadhadlay baabka ka horreeya u celino baabu maa yaquulu idaa asbax oo waa san markaa nidhi markaa ka soo hadlay oo fii gayri waa ammaan baabuu ahaa laakiin dee ammaantu duca bilowna way u noqotaa sanahaasan oo kale iyo dikriga ilaahayna wixii duco lagu helayeyna waaba lagu helaa si sooba aroortay oo ruuxa ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa uu shuqliyo ducadiisa ka shuqliyo wixii kii daacigaha si uu helayey buu helayaaba marka man dacaa fii gayri waa ducada aynu soo marnay ama dikriga aan soo marnay ahaa waqtiga subaxda ku qaydnaa dee mid aan haynon isagu waqti ku qaydnayna iska mudlaqa oo halkan raxmatullaahi calaa muusa rasuul calaa luudin uu yidhi war taasoo dee ducaa kii kuba ducaystay waasin laakiin bal imanka waxaan helay nusqo waa kuwii farta ahaa ee kitaabka malaa nusqo yar jayida tacliiqadii hamish waa laysoo diray dhawaan baa madiine layga soo diray waxay leedahay waa far waa maqduudo waxay leedahay tacliiqaad laakiin kolkol yar fiican ood muddo dee nusqo la dabdiyay oo dad culimo ah gacantood ku sugnayd inay ahayd marka cibaarada halkan dhacday ayaa waxay ahayd man dacaa fii gayrihi min adducaa waxba laguma xidhin tarjamadii hore kuma xidhna waxa weeyaan marka waxay haamishka ama dee ay ku qoreenuun oo lagu qabtay man dacaa fii gayri ay fii sha'ni gayrihi oo cid aan isaga ahayn oo dee cid kale u ducaynaya ruux kale sha'nigiibuu kuba duceeyey mintadna waxay kaba dhigeen litabciid oo dee min adducaa waa wax duco ka mida un wax duco ka mida un bal kayrkii kii uguba duceeyey ama sha'ni kayrkii kuba tacalluqsan ruuxii kuba duceeyo waxaanay noqonaysa iyada maxalka dee shaahidku wuxuu noqonaa munaasabadu qowlkan rasuulka ilaahay uu yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh waraxmatullah calaa ludin macnaa halkan baa tarjamadii hore laguma xidhayo waa tarjamo mustaqil ah man dacaa fii kayrihi man dacaa fii sha'ni kayrihi waa isaga kayrkii cid aan ahayn oo dee ayuu u ducaynaya min adducayna mintiina litabciid baa meesha kuba sugnayd oo ah wax dee duco ka mida adigu wax duco ka mida un ugu duceeyo fii shani kayri bal taasi waa lafdi waxaa kaloo iyadana aynu baabkii ka dambeeyey baabu naakhilati min adducaa cibaaradii ugu dambeysay ilaa daacin dacaa yuhabitu ama yoostaytaala aniga horta ilaa daacin dacaa yuhabitu min qalbi haddaan la xarakayna nusqooyinka qaarkood iyo maba xarakaysna barhkoodna waa sida carabka ee qolooyinkan kitaabka imaka dhegdhegay yar duuduuban ee carabka mariyeen ilaa daacin ducaa waa la aqrii karaa ee bal waxle nusqada waxaa ku sugnaa waa yar nusqo waadixa ilaa daacin ducaaan yahbutu min qalbi ama macnuu iyada si aan kusoo macnaynay isma bedelayo dee cibaarada cibaaro aan maalinta hore laba cibaaro qalaqiya uu ku yar sugan yahay aan ahayno markaa laba yidhaaho ilaahay kama aqbalaya walaa laacibiin dee ducooyinka dadka caynkaasa ilaa daacin ku ducaynayo un mooyaan ducaaan oo hamsena loo yeelo duco ku ducaysanaya ducadaasoo yahbutu sugnaanaya min qalbi waa duca dee qalbigiisa kasoo goday khaalis oo ilaahay daraaddiina uu laba imanayo qalbigina uu xaadir yahay bal waa tambiihun baan leeyahay nusqada makhduudada ah wixii kuba sugnaa waxaan aynu ku joogsanay baabkii baabu ducaai lakh bidahri lgayb wax yar baa inoogaba dhinaa kollay walow dee ay tahay dee duco guudun marka labada xadiid ee inoo imanaya adugu ay ku yar sugan yihiin laba xadiid baa inoo harsanaa labadii baan markaa aan horta ku bilaabaynaa casharko wuxuu ihi musanifku xadaثna muusى bnu ismaaciila washihaab qaala xadaثna xamaad can caضaa bni الsaaئb can abihi can cabdالlahi bni camri qaala qaala rajul allahuma اkfir li xagga sanadka horta xamaadkan ku sugani waa xamaad ibnu salamata weeye xamaad ibnu zayd maaha cadaa ibnu saaibna waa nin kollay dee caalim ahaa waktigii dambena waxaa ku yimi ikhtilaad iyo xifdigiisii oo xumaaday ayaa kuba yimi iyo isku darsan waxaana culimmadu xagga riwaayaadkiisa ta la xujaysan ama la qaadanayo ta kale ay ku kala soocaan waa xagga ruwaadda warinaysa oo dee guud ahaanna kor hadduu ruux mukhtalid yahay ama waxani uu kuba yimaado wixii uu qablalikhtilaad wariyeyna waa xadiidkiisii hore uu dabdisnaayo waa la aqbalaa bacd alikhtilaad wixii laga wariyana lama aqbalo kitaabkana imika inooguma horeysa horeynu kuba soo maray bal jamaahiir alculamaana waxay qabaan xamaad ibnu salamata inuu qablalikhtilaad wax ka wariyey se rag badan oo kale uga wariyay ay jiraan ay jiraan barhkood leh qabla alikhtilaad iyo bacd alikhtilaad ba waxbuu ka wariya mana kala soocno oo taa markaa riwaayada xamaad cancadaa daciifinaya laakiin jumhuurtoodu siay qabaan waa qabla alikhtilaad buu kaba wariyo marka waa xadiidkiisii xoogga lahaaba weeye bal taas aabihii saa'ibiyena dhama labadooduba waan soo marin ama muse bnu ismaaciilo sheekha bukhaariyo aada kitaabka ugu badan waa ragga dee bukhaari uu kitaabkeena wax kaga wariya saxiixaba waa dadka uguba badan buu kaba mid yahay isaga waan soo marray shihaab baa la socda waa nin kalea xadiidkii maanta maqruub buu yahay shihaab sheekhada bukhaarina laba nin baa jiro oo magacan leh mid shihaab ibnu cabaadin alcabdi baa la idhaah waa sheekhiisii waana nin hiqaa kitaabkana wax waa kaga wari bal horta waa mid nin kaleo shihaab ibnulmucamar laba yidhaaho taasna waa jiraa oo waxa weeyaan isaguna waa sheekhiisa labadani waa isla dabaqo labadooduna waa hiqo hadduu ka noqdiyo hadduu ka noqdaba kolley waa nin hiqo ahun kii laba yidhaha laakiin ishkaalka waxaa le kolley taadiib ulkamaal iyadoo mid kastaba bukhaari wax ka warinayo sheekhadiisii ayiin ayuu labadoodabana in ziiye siiyey inay xamaad ibnu salama wax ka wariyaan bal weliba ramsigan bukhaari aladab lmufradna waa siiyey markaa ishkaal bay leedaho ma dee xamaad shihaab ibnu cabaad waa ka wariyey ma shihaab ibnu cabaadba ise waa shihaab ibnulmucamar oo isaguna kaba wariyey labadoodna ay kitaabkan inooguba sugan yihiin laakiin labaduba waa hiqo kii la idhaha waa hiqo laakiin waxay tahay taasi way gu adkaatay inan kala saaro waayo xamaad sheekh keliyay wada le sheekhan way ka wada maqleen bukhaarina adabkiisan tahdiibulkamaal saaxiibkii waa soo dhigtay oo calaamadii ramsigu labadoodaba siiyey waana laba sheekoo bukhaari markaa labadooda keebuu yahay taas waxaan jasminayo ama maha ama iyada taasin waxa weeyaan maan ma garan baan leeyahay kuu yahay waayo inuu mid jasmiya way adagtay markaa imaka halkan haddaan wax kale la helin laakiin waa labadaa nin mid wuxuu yihi cabdillahi bnu camri qaala rajulu nin baa yidhi allahuma اkfir lii walimuxamadi waxdana allahuma ilaahay ow ikfir lii ii dembi dhaaf aniga iyo weli muxamed waa nebi moxamed salawaat ullahi wasalaamu caleyh buu ujeedaa waxdanaa keli ahaantayo manaa cid kale ha u naxariisan aniga nebi moxamed inuu dembi dhaaf faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi laqad xajabtaha raxmaddaa ilaahay waasica ilaahay dhi wa raxmatii wasicad kula shay ee wax kastaba gaadhay ayaad adugu waxaad ka xijaabtay ood ka manciday canaasin kaiir dee laba maxay noqon markaad laba un raxmaddii ku koobtay ku khaas yeeshay dad aada iyo aada u badan iyo khalqi aada u badan baad naxariistii ka adugu dee ra'yigaag iyo ducadaadii kaga hor joogsatay ood kaga manciday dee wax toosanna maaha waxaan soo haynay bal ruuxu walaalkii ducada u duceeyay halkanba way ku sugantaha oo kan rasuulka ilaahi uba ducaynaya fadliga ay leedahay naxariistii bal arrinka caynkani ninkani laba yimina dee waa bukli aad iyo aad u badan oo naxariistii ilaahay ee wax kastaba gaadhay wax kastaba u waasac noqotay markuu doono dadkii in ilaahay ka qadiyo oonu siin oonu uba naxariisan ama makfiradiisii waa kolley waa bukli aada u foolxunnaa dee wax uu ruuxu leeyahay naxariista ducadii markaa uu ducaysanayo intuu caam yeeli karaba inuu caam yeelo waa muhim weeye oo isagiina hadduu dadkii walaalihaa u duceeyo waa kaasoo isagaa wax ku helaya bal xasanaad buu kuba helaya oo xadiis baa wuxuu kuba yimi in dabaraani mucjamkiisa weyn kuba sugan xadiis cubaada man istakfara lilmu'miniina wاlmu'minaati kutiba lahu waxa weeyaan xasanat aw kutibad lahu xasanat bikuli mu'mini wamu'mina alla fadli ruuxa ilaahay dembi dhaaf weydiiya dadka mu'miniinta iyo dumarka mu'minaadka ah xasanaad baa loo qoraayo waa bicadadi man istakfar waa ruux kastoo mu'mina ama mu'minaa xasano ayaa looguba qoraya kolley waa xadiid saxiixuljaamic kuba sugan albani uu taxsiiniyo marka la eego saxiixuljaamic oo laakiin uu wariyey dabarani mucjamkiisa weyn de bal waa taasi waa juud waxaanad hayn be laakiin ilaahay baad u weydiinaysaa waa taa fadligaasay leedahay ama haddaad soo koobto oo kale dee naxariista ilaahay doonto inaad kaba qadiso dadka intaa le kaga bakaysho doonto inaanu waxna helin waa bukli dee fool xun iyo bal maalan bal xasad xun iyo waxyaalahaasaa kuba sugano rasuulka ilahi wuxuu ku yihi laqad xajabta can naasin kaiir na wax toosan maaha waxa ay tahay dee inuu ducadiisa dadka mu'miniintaa waxa weeyaan dee uu maalan ka qeyb geliyo taas baa ah sidii madluubka kolle xadiidkan mid kaba sii xoog badan oo saxiixa kuba sugan baa wuxuu ahaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo dee nin reer miyuu ahaa waa soo galay rasuulka ilaahay buu la tukaday markuu salaadii ka baxay ayaa wuxu uhi allahuma arxamnii wamuxamada walaa tarxam macanaa axada rasuulka ilaahay baa xaggiisii daya o yihi laqad taxajarta waasican waatan kale wax waasica ha ballaarhnaa baad soo cidhiidhid aada soo koobtay riwaayadka qaarkoodna waxaa ku yimi inuu yahay ninkaasi dee waa nin reer miya ah iska qallabsano ninkii markii dambe masjidka meel kaba midon gudihiisii iskaga kaajee kaadida la fadhiistay inuu ahaa ayaaba ninku oo kuba yimi bal waxa weya kana laqad xajabta can naasin kaiir ducadiina in la tashriikiyo dadka mu'miniinta laga qeyb geliyo ruuxu caam yoolanu isagu isku koobin taas weeye ta mudan xadaثna jadl bn waliqin qala xadaثna yaxya bn yaclى can yunus bni khabaabin can mujaahidi can ibni cumara qaala samictu الnabiya salى اllahu عalayh wasalam xagga riwaayadda xadiidka kolley saddex nin baa aan filaya inaynaan hore usoo marin waa saddexda hore jandal ibnu waliq ataqlibi abu cali waa nin reer kuufa ahoo saduuq oo xaafid kaba cabiro qalada way kaba dhacaan tasxiifiyana way kaba dhacaanba waa siduu xaafid ibnu xajar isagu yidhaaho kitaabkeenan un weeye ayuu riwaayo ku leeyahay ee kutubtan kale usuusha iyo wixii soo raaca riwaayo kuma laha bukhaarina halkan unbuu wax kagaba wariya laakiin isagaa la gooni noqday riwaayada lagaba wariyo ninkan yaxya ibnu yaclana waa nin reer aslam oo isna reer kuufa ah isaguna waa nin daciif oo atbaacu bal markaas kaa hore hadduu yahay atbaacu taabiciintii raggii la kulmay dadkii ugu waaweynaa kani waa atbaacu taabiciintii dadkii ugu yaryaraa kolley bukhaarina adabkiisan waa kaga wariyay laakiin tirmidi baa soo raaca waana adugu bal kolley daciifun shiiciyun taasicasoo xaafid ibnu xajar kaba cabiray yunus ibnu khabaab alusayidi khabaab alusayidi oo dee kolley mara reerka waa mawaalidoodii isaguna waa nin xaafid ibnu xajar kaba cabiro saduuq inuu yahay bal kolley rafdina barhkood ay kuba sheegeen iyo qolada raafidooda waana kitaabkeenan aan hayno iyo afarta asxaabu sunanbana riwaayo waa ku leeyahaye bal kolley rag xoogla maaha laakiin xadiidkan waan sheegi doonaa dee bal wixii shawaahid u noqonaya iyada xadiidka ama wixii kaluu leeyahay duruq baan sheegi doonaa bal waxaan leenahay saddexdan khaasatan labada hore oo kale iyo waxa weya ninkan dambe iyo adigu bal waxa weya dad xoogle maaho xadiidku dee maaha xadiidkii ama la taxsiin la tasxiixin lahaa maaha ama la taxsiinin lahaa hadduu shawaahid kala helo un mooye qaala wuxuu yihi markaa ibnu cumar samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi baan maqlay yastakfirullah ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya fi lmajlisi waa majlis keliya mi-ata maratin boqol goor macnaa rasuulka ilaahay baan arkay oo iyadoo mar meel la fadhiistay uu boqol goor istikfaar uu laba imanayo maxaanu lahaa rabbi kfir lii watub calaya warxamnii inaka anta atawaabu raxiim taas buu lahaa bal xadiidka macnihiis doo kale istikfaari aynu soo aragnay weeye sanadkiisana kalaamkaasaa ku sugane laakiin iyadoonu inagaba dheereen ba waxaynu soo marray ibnu cumar xadiidkii isagoo iyadoo dee uu yihi rasuulka ilaahay baanu u tirin jirnay majlis keliyaanu u tirin jirnay isagoo dee boqol goor rabbi kfirli odhanayo bal xadiidku waa xadiid inoo sugan oo macne rasuulka ilaahay kaba sugan weeye sanadkani dee maqaal ha kuba sugnaadee laakiin waa ti aynu soo maray isagoo xadiid ibni cumara uu yihi waxaabaan uba tirin jirnay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh de waxa weeyaan majlis keliya in kuna lanacudu fi lmajlisi linabiyi salى اllahu عalيه waslm rabi kfir lii watub calay inaka anta tawaab raxim miata mara sanad صaxiixa intaa kuba soo maro naafic can ibni cumar dariiqi ah bal macnuhu waa xadiid inoo sugan baan leenahay macna ahaan iyo taas mawduuc ahaanba sanadkanun baan sheegaynaa waxyaalaha kuba sugan baabun kalley labada nuskay haysataan waan eegayo baabun mooyaane wax kale oo ku sugani ma jirto aniga iyadoo laba qows dhexdood ay kuba sugan tahay baa waxaa raacsan maa kaana yadcuu bihi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wa asxaabu bal markaan ku socdo tii naas oo aniga wato nafteeda xasiratay buu uu xasiriyey oo dee halkaa laba qows ama laba xasiro dhexdood buu geliyey macnuhuna waa dee nuskooyinkii inaanay sad cibaaradani kuba wada sugnayne haddaan baamun eego wax kale aan lahayn tarjama aanay la socon kolkol saxiixiisaba way dhacdaa bukhaari isagoo baab hore adigu baabun oon tarjamo lahayn dhigtay axaadiidna soo arooriya culimaduna halkaa waxay dhahaan markay taasoo kale baab aan tarjamo lahayn ay tahay bal markay saxiixaba kaa hadlayaan waxay ka dhigan tahay waa fasal baabkii ka horreeyey ka mida ayuu yahay ama calaaquu la leeyay kii hore imika markaa aynu baabkeenii inoogaba horreeye kan dee waxaabay ahayd ducaw lakhi bidahri اlgayb taas baa inoo horreysay bal ducadiisi guud iyo walaalkii oo bidahri اlgayb loo duceeyo imika halkana ducooyin baa inoo iman dee ducooyinkaasi yaanay xataa ku qaydnaanin shaksi kale in loo duceeye isagoo isagii kuba ducaysta ama cid kale ugu duceeyo walaalihii kolley waa wax soo gelayo uu kuba ducaysan karo cidna uguma ducayn karo markaa kol haddaan ducooyinkii kuba jirnay baabkani wuxuu calaaqa la leeyahay baabkii kan ka horreeyey ducooyin baa inoogu imanaya haddii aan la yidhaaho taasba weeyaan oo dee saa ay saxiixa marka la joogo markuu baabun keliya dhigto ay kaba dhigaan fasal baabkii ka horreeyey inuu ahaa ama kii hore uu calaaqa la leeyay makana tantan odhanaynaa waxa weeye marka nusqooyinkiina la eego ama nusqadaydan aan hayo maa kaana yadcuu bihi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam waasxaabu waa tarjamo cad rasuulka ilaahay wixii uu kuba ducaysan jiray iyo asxaabtiisu waxyaale ay kuba ducaysan jireen baa inooguba iman taasna waa waxay inoo imanaysa baabka kolley waxaa la arkaa inaynaan baabka xataa wada casharka ku wada dhammayn karin ee laakiin waata inoo iman doonto dee way noo socon doontaa abwaabtii ducadna way noo socotaan xadaثna cubayd بn yaciiشha qaala xadaثna yunus an bni isxaaqi an naafi an ibni isxaaq can naaficin can ibni cumar qaala anahu qaal waa ahar صaxaabigan ku taaganoo mawquufa cubayd ibn yaciishna kale waa nin dee sheekhadii bukhaari kaba mid ah hiqo ahaa oo dadkii dee xadiidkiiyana cinaayada weyn iyo ihtimaamka weyn uba lahaa ah yunuska halkanna yunus ibnu bukayr baa la idhaa waa suurtagal inay hore usoo maray waa nin isaguna bal maalan marka la eego xagga siyarta iyo jaanibkaas dee nin aada ugu sarreeyey ama waayo ibnu isxaaq dadkii siirada kaba warinayuu kaba mid yahay xaafidnu xajar saduuq buu kaba cabiraaye laakiin waa atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey ayma kala duwan ayaa yidhi waa hiqo ama tawhiiqiyey oo nin lagu kalsoon yahay ku sifeeyey inuu yahay muslim kitaabkiisana waa ku sugan yahe mutaabac ahaan buu ugu sugan yahay bukhaarida halkan mooye saxiixa kuma sugneen ibnu isxaaqna waa maxamed ibnu isxaaq waa imaamu ahli lmagaazi wuxuu ihi can naaficin can ibni cumara qaala ibni cumar baa wuxuu ihi inii anugu la adcuu waan ducaystaayo fii kulli shayin shay kastoo min amri arrinkayga kaba mida xataa an afsaxa iska daa wax kale xataa waxaa kaloon kuba ducaysa waxyaalahan ku ducaysa kaba mida xataa an yafsaxa inuu waasiciyo allahu ilaahay fii mashi daabatii daabadeyda inaan fuushanay socodkeeda ii fudaydiyo mid wasac oo dee kaba dhigo xataa araa si aan u arko min dalika umuuraha dee waxaan ku ducaysanayaba maa yasuruni waxay farax geliya macnuhu halkan waxa weeye waa ahar kolley dee waxyaalo marfuucina waa inoo yimaadeen oo ama bar infarid layna farayaaba ay kuba sugnayde ibnu camaar baa wuxuu leeyahay anigu ee ducadu maaha markaa ilaahay la baryayo ashyaada qaarkoodunbaa ilaah la weydiistaa kuwa kale ama ilaah baa lagala xishoonayaaba ama waxani waa wax yar ee ilaahay lama weydiisanayo taa arrinku maaha ilaahay subxaana wa tacaala waa ina faray inaan barino waanu inoogu ballan qaaday waxa aan weydiisanaynaana dee shay kastaba oo adduunye iyo aakhiraba wax yar iyo wax weynba ilaahay buu gacantiisa ku suganya inaan isaga weydiisano weeyaanoo wixii haddaan helano waan helay haddaynaan helinna baryadan aan baryayna ilaahay ayaa cibaado ah ajri baan ka helaynaa oo ruuxu markuu dee waa ictiraaf uu qiranayo addoon wax alla wuxuu leeyahay iyo wuxuu milkayaaba aanu jirin rabbigiina wax kastaba ka milkiyayo inuu yahay wax kastaba leh isagu markaa ictiraafka caynkaasi waa kaa rasuulka ilaahay baa adducaahu walcibaada ama adducaa mukhu lcibaada kuba magacaabay kollayna siduu rasuulku inoo sheegay ducadu dhulka dhul uma dhacayso haddii uu ducada adaabteedii uu ruuxu ilaaliyo oo ducadee bal maalan aan wax mancaya oo maanicoo xaggi hor joogsadaa xaggiisa aanay kaba iman waayo si rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh noogaba soo aroortay afar xaala unbay kaba dhaxaynaysaa inuu ruuxu wixii uu ilaahay weydiisanayey uu wixii laba siiyo in wax isaga taa ugaba fiicnaa eeg wax ugaba fiicnaa isagiima ugaba loo aqbalay wax ka fiican baana lagu siiyey oo dee isaga uga nafci badan waxaa laga yaabaaba isagu inaanu dareemin in loo aqbalay waa loo aqbalay in laguba siiyo in laga daafaco balaayo kollay dhib weyn iyo culays weyn ku keeni lahayd ducadanba lagaga daafaco haddaan saddexaa midi aanay dhicin ajri baa looga qorayaa saan salaada iyo soomka iyoba ajriga looga qorayo ayay cibaado tahay oo ajrigeediibuu aakhiro helaya marka ducadii kolley waa wax la helayo ama iyadii ha helo wax lamid a ha ku helo balaayaha lagaga daafaco haddaan intaan isna dhicinna waxay noqonaysaa in ilaahay subxaanahu watacaala kol haddii isaga xaggiisa oo dee aadaabtii laga doonayay uu dhameeyey cibaado ilaahay ugu dhowaado ajrigeedii aakhiro loogu kaydiyo aakhiro ajri lagaga siiyo taas inuu noqdo laakiin xagga marka leega aqbalkuna dee waqtigii ilaahay doonaya si uu doonaya markaa noqon maha ruuxu sian uu soo dhigtay uun ilaahay ama kan u aqbalay ama mid kale u aqbalay ama balaayu kaga daafici waa mid xagga waqtigana dee waqtigii ilaahay qadaraya uu u iraadeeyey ayay noqon waqti waa loo soo dedejin haddii looba aqbalay ama se waqti dambaabu heli oo waxa weeyaan waana sidii ilaahay doonayey waqtiguu doonayay arrintu noqonaysa iyadoo ilaahay aqbalayba ruuxii aan ilaahay baryana xadiidkii tirmidi man lam yasal ilah yaqdab calayh ruuxaan ilaahay baryin ilahay waa u cadhoodaaba ha u cadhoonaya ilaahay halka ibnu aadamku su-aashan isku noco ayuu ilaahay subxaana watacaala su-aasha badan ruuxa ku jeclaanaya baryada badan sida xadiid kalena kuba yimi in allaha yuxibu mulixiina fi ducaa ilaahay waa jeclaya kuwa ducada aad iyo aada u badsada haddaba markaa maxay tahay shay kasta dee ayuu ibnu cumar leeyahay umuurahaasba ilaahay waan weydiisa xataa wax kala ma waxaan weyneynbo daabadiisan uu fuushanya raaxilo ka soo qaada ama wax kale ama dameerka kolba uu iskaba fuuli jiray in ilaahay socodkeeda ii hagaajiyo mid sariica i noqoto socodkeedii ufiican yahay taa nafteeda ilaahay baan weydiista marka xadiid baa wuxuu kuba yimi kolley anas xadiidkii ah marfuucaha yasal axadukum rabbahu xaajatahu kulaha axadkan rabbigii ha weydiista dantiisa iyo xaajadiisa dhammaanteed xataa yasala shiscana caleyhi idanqadac ilaa uu ka weydiistaba sunkan kabtiisa hadduu ka kao ilaahay u weydiisto taas oo kale waxaa kaloo xadiis caaisho ahaa iyadna ilaahay weydiisa shay kasta xataa shisca waa sunka dee kabtu hadduu kaaba goofa ina allaha in lam yuyasirhu lam yatayasir waayo rabbi subxaana watacaala haddaanu kaa dhib yarayn oonu soo sahlin dee waxa weeye ma dhib yaraanayo gees kalena ruuxu inkastuu su-aashiisa badiyo ilaahay qaniga ahaa ee khasaa-inta oo dham ay gacantiisa kuba sugnaydee wax kastoo la weydiistay hadduu bixiyo wix aanay isba dhibahayn ayuu weydiisanayaa wax ilaahay subxaana watacaala judkiisa ayaa kaba badan su-aasha badan judkiisunbaa kaba badan waxna wixii agtiisa ku sugnaa kama nuqsaaminayso marka macnu waxa weeye inuu ruuxa baryada ilaahay badsado bal dee waqtigaa u iska lada yeena dhibaata haysana baryada sii badiyo hadhow waxay anfacaysaa markay dhibaata kuba timaado ayaa ducadiisi laguba aqbalaya hadduu dee waxa weeye taas tacaraf ila llahi fi raha yacrifka fi shidda oo waktiga aada lalanteeni dhibaata ku haysan baryadaadu haba badnaato markay shida timaadana dee waa carab la yaqaanay duco la yaqaanay oo had iyo goor markaa waa dee naxariis kale iyo iyadoo dhibtii lagaga fiiday taasi keenaysaa xataa araa min dalika waxaan taa u yeelaya adcum fi kuli shay min amri waa sidaan min dalika waa dee umuuraha dee umuurtaydaan gaba arkamaayo suruni waxay farax geliyaan xadaثna abu نacيم kana waa aar kale dhowr aar baa israaci doona qaala xadaثna cمr بن cabdاللaahi abu muعaawiyaةa qaala xadaثna mhaaجir abوlxasn عan cمr بni maymuni الأwdiyi can cmara xagga kolley dee sanadkii lagu dee lamana wada dhaafi kare lagumana wada joogsan kare abu nacim waa sheekha bukhaari fadl ibnu dukeyna inoogu badan inoogu soo noqnoqda bal taasba weeye waxa weeyaan camr bn cabdillaahi abu mucaawiyata iyo muhaajir abulxasan iyo camr bnu maymuuna kuwan waa kuwan isu keen raacay ninka ugu dambeeya haddaan eegno oo waxa weeye camr bnu maymuun alawdi waa nin mukhadrama waktigii rasuulka ilaahi waa soo gaadhay waxaan filaya inu waktigaasna islaamiya lakiin salawaat ullaahi wasalaamu caleyh lama kulmin oo waxa weeyaan mar dambuu madiine yimi waa nin mukhadramo weeyaan oo dee dadka adigu waaweynaa ee mukhadramiintii kaba mid ahaa camr bnu cabdillaahina kolley abu moxamed ninkan waa nin hiqa ah oo isagu bal waxa weeye ninkan oo magaciisa bal camr bn cabdillaahigan imakaan hayno kunyadiisna abu mucaawiya tahay magaca wowgiina wahab baa lagu magacaaba waa nin reer kuufa ahaa oo bal maalan hiqa ah weeye muhaajir abulxasan kolley magaca bihii maay kutubta taraajimta waxaan filayaa haaliban kuma sugna isaguna waa nin hiqoo taabici oo reertain bay u nisbeeyeen laakiin waa mawaalidoodii oo bal waxaan leeyahy waa dad hiqaadii ruwaanda kaba mida wuxuu yihi markaa camr bnu maymuun can cumara anahu kaana wuxuu aha cumar yadcuu mid duceeyo fii ma yadcuu wixii kuwa ducaysanayo waxaa kaba mid ahaa ku jiray allahuma tawafanii maca alabraar walaa tukhalifnii fi lashraar waalxiqnii bilakhyaar waa cumar ibn اkhadaab ducooyinkiisii bay kaba mid ahayd waa duco weyne uu kuba ducaysanayey allahuma ilaahayow tawafanii waaad waxa weeyaan ruuxdayda qabo maca alabraari kuwa samafalayaasha wanaagga sameeya ee bararada ama dee mudiiciinta kuwa macooda oo dadkaas dee waxa weeye igu dar oo kuwaas aan ka mid ahaadoo ruuxdaydana qabaan ugo kuwa macooda walaa tukhalifnii ilaahu ay reebin fi lashraari kuwa ashraarta jamcu shareerin weeye waa kuwa sharka badan ee kuwa haygu darin dhexdoodana haygu reebina maca alabraar taas waxa weeyaan ilaahow ruuxdayda qabo wa alxiqnii iyo haleeshii bilakhyaari dadkaa mudan ee akhyaarta ah ee sida ilaahay uu kuba haleeshiinayana waa isagu waafajiyo acmaashii saalixaadka ahayd oo kaba aqbalo de akhyaartaasay ku noqdeen camalkii saalixay bay laba imanayeen ilaahayna uu ka aqbalay haddaba dadka akhyaartaa iyo haleeshiiyo iyo waafaji acmaashii saalixaadka ahayd isagaaba ra'sa alakhyaar ama dadkii akhyaartaa madaxdoodiiba weeye ilaahay buu baryaya weydiisanaya inuu maca alabraar ruuxdiisa qabto aanu dadkaa sharka badanna dhexdooda aanu kuba reebin dadka akhyaartaa uu haleeshiiyo bal taasun wey kale waa duco mudan cumar bn khadaab baa kuba ducaysanayey markaas dee markaa almulham ayaa kuba ducaysanayey dee ruuxna kolley say culimmadu yidhahaan dee ducooyinkan ruux isagoo ducadii ducaysanaya haddana inuu asbaabihii laba yimaado weeye maka ilaahay bu wuxuu weydiisanaya dadkii abraarta inuu macooda uu kaba yeelo ama akhyaartii haleeshiiyo isagiina marka waa inuu dadkan dee kolley suxbadiisa iyo lajoogiisa iyo dadku dee waa maaha isagoo afun kaba yidhahaan ficil meeshii jirin oon isagu sabab laba imanayna waa guud ahaanna waxay guud ahaan ducooyinka sheegaan isaguna inuu dee arrintii laba yimaado dadka ashraartaa ka dheeraado la socodkooda iyo la joogooda iyo la saaxiibnimadooda ku dadaalo dadkii akhyaartaa iyo abraartii la fadhiisigooda iyo saaxiibitaankooda iyo dadka caynkaasa uu kuba dadaalo bal adigu cumar bay tani ducooyinkiisii kaba mid ahayd uu kuba ducaysanayay xadaثna cumar bnu xafsin qaala xadaثana abi qaala xadaثana alacmashu qaala xadaثana shaqiiqun qaala intaba waa inaynu soo wada maray xafsahan uu leeyahay cumar xadaثna abina xafs bn khiyaas qaadigii mashhuurka ah qaala wuxuu yidhi shaqiiq abu waail weeyaane ayaa yidhi kaana cabdullaahi cabdullaahi bnu mascuud wuxuu ahaa yughiru mid badiya an yadcuwa inuu ku ducaysto bi haaulaai dacawaati ducooyinkan buu ku ducaysan jiray imaka halkan isaga riwaayadeedan isagay ku taagan tahay waa duco weyn iyaduna ibnu mascuud ayaa ku ducaysan jiray taas weeye abu daawuud oo kaleo xadiidka wariyey isaga marfuuc baabay ahayd oo rasuulka ilaahay ducooyinkiisii bay kaga mid tahay bal waa duco weyn oo dee marka la eego waxay kulansanaysa iyo dawacooyinkii dee jawaamicda ahaa ee dadku ay ahayd dee in loo ihtimaamo loo cinaayoodo oo bal markaa la ducaysanayo waayo khayr addunya walaakhira ay kulminaysaa ama jamcinaysaa bal iyadoo marfuucana waynoo timaan leeno abu daawuud iyo iyada marfuuc ahaan buu kuba wariyeen wuxuu odhanaya rabbanaa aslix baynana wahdinaa subul salaam kole riwaayada subul alislaam riwaayada abu daawuud een sheegayo waxaa kuba sugnayd allahuma alif bayna quluubina wa aslix daata baynina taas wahdinaa subul islaami halkan subul salaami baa halkaa kuba sugnayd iyadna wahdinaa subul salaam macnuuna ma sii kala dheera wanajinaa min aظulmaati ilى الnuur wاصrif cana alfawaaxisha ma dahara minha wama baطn wbarik lana fi asmaacina waabsaarina waquluubina waazwaajina waduriyaatina watub calayna inaka anta الtawaab الraxiim wاjcalna shaakiriina linicmatik musnina biha qaa'iliina biha kolley mala abu daud iyo halkan qaabilihaa baa kuba sugnayd ee nusqooyinkii laakiin adab kasta dhacday waa sidan dhammaantood wa atmimhaa calayna haddaan laqbeeyo ducada kolley dee waa duco ballaarhan bay tahay oo ay tahayna in loo ihtimaamo marfuuc ahaanna waa taa lena way nooguba soo aroortay saxaabigana kolley dee waa taasee sidaasuu uba badsan jira oo aad buu ugu ducaysan jiray rabbanaa rabbiga now aslix hagaaji baynanaa dhexdanada waa dadkii muslimiinta ahaa ilaahu ulfo iyo maxabo iyo isticlaansho dhexdooda kuba rid oo sidaa ku hagaaji wixii khilaaf keenaya iyo tabaaqud iyo isnicid iyo kala jeedsi ilaahu naga saar dee waa waxay umuurtooda ku hagaagaysay hadday isjeclaadaan hadday isku duubnaadaan hadday mid noqdaan ama haddii isniclaansho iyo waxyaalahaas yimaado umuurtoodii adduunyana way baaba-aysaayo dee waa kuwa noqonaya luqma saa'iqa cadowgoodii uba noqonaya tii kalena diintoodna way kaba baaba-aysaayo albaqdaa bayna almuslimiin rasuulka ilaahi wuxuu ku magacaabay alxaaliqa oo uu yihi ma odhanayo timay xeeraysaaye diintii bay xeeraysaa diintii bay dadkii kaba fahasaadanaysaa isnicbaanshahaas iyo isnicitaankaa iyo kala jeedsigaasi haddaba aslix baynana lafdiga kalen soo naqlina wuxuu allahuma alif bayna quluubina ilaahu quluubta iyada ee sodom wa aslix daata baynina wahdinaa ilaahu nagu hanuuni subula alislaami islaamnimidka wadooyinkiisa de waa sharaa'icdiisii iyo arkaantiisi iyo umuurihiisiiba guud ahaan waxyaalahaas ilaahow dee jamcu sabiilin way nagu hanuuni wadooyinkaasoo nawaafaji oo nana karsii bartaaba weye kolley abu daawuud halkan dee nusqooyinkeedii san baa dhacday nusqooyinka barhkood xataa adabkan iyo abu daa-uudna ta kuba sugnayd waxay ahayd wahdinaa subula asalaami oo halkan alislaam bedelkeeda asalaam waana dee nabadgelyada dariiqoodii oo waa madaartii salaamtoo dee waa jannadii waa daar asalaam jannadadiiyo nagu hanuuniyo dee iyadana noo sahl weeye waa dee islaamnimadkaas iyo oo lagu sugnaadiyo iimaankaasoo ruuxa uba hagaaga ayaa dariiqii uu ku gaadhayo daar asalaam ay tahayba ilaahu nagu hanuuniyo bal adigu waxaan leeyahay macnuhu ama maqsuudku ma kala dheera wanajinaa naga nabadgeli min aulumaati ulumaadki ila nuur ilaahayna allah waliy ladiina aamanuu yukhrijuhum min aulumaati ila nuur dulumaadkii shirki iyo xumaan iyo macaasi iyo bal waxyaalaha nifaaq iyo bidca iyo waxaa dulumaadkoodii oo dhan ba ilaahu naga nabadgeliy oo nuurkii dee islaamnimo iyo iimaan iyo taas ilaahu noo saar nuurkii iimaan iyo qin iyo daaca iyo ixsaan iyo nuurkeedii ilaahu noo saarba wasrif ilaahu du oo leexi cana xagga naga alfawaaxisha waxyaalaha dee fawaaxishta ah oo waxyaalaha aada u foosha xun ma dahara wixii muuqda minhaa fawaaxishta kaba muuqdayo ma badana wixii qarsoonaadaba ubaarik lana ilaahu noo barakay fii asmaacina maqaladayada iyo wa absaarina aragyadayada waa nicamta weyneed noogu nicmaysiya quluubina noo barake waa noo ilaali noo xafid xumaan noogaba dhowr aafaadna noogaba dhowro saa nooguba barakeeyo kuwa ku intifaaca oo wax adiga weliba noo noo kaa soo dhaweeyo ugu intifaaca ilaahu nagaba yeel de saan lahayd ruuxu inuu sababtiina laba yimaado waa nicmo weyn oo ilaahay ugu nicmeeyo inuu ugu shukriyo umuurahan shukrigeedana badiyo uu kana ilaaliyo inay shukrigu maaha un ilaah baa mahadle araggan isiiyey basarkan isagoo aan araggiisii dhowrayn oon maqalkiisii dhowrayn inuu markaa ruuxu ilaaliyo oo uu basarkiisii iyo samcigiisii wixii loo abuuray uu sarfiyo uu ka ilaaliyo waxyaalaha xunxun taas baa inay noqon dee tanna ilaahay weydiisto wa aswaajina iyo haweenkayagii haweenkayagina ilaahu noo barakee wa duriyaatina awlaadayada iyo tafiirtayadana ilaahu noo barakeeyo ka dhig kuwa ay ishayadu ku qabowsato aan aragno oonu aragno markaa iyagoo ku adeecaya weeyo dee iyagiina annagiina noo bararo ah dee adigina kuba adeecaya taas oo kale oo waa taas dee qurataacyon indhihi ay ku raaxaysaan ay kuba qabowsadaan oo dee toosnida ay toosan yihin iyo mudiicinta ay yihin iyo taa ilaahu noogaba dhig oo taa nooguba barakeen watub calayna inaka anta tawaab raxiim wajcalna naga dhig ilaahu shaakiriina kuwa ku shukriyaya linicmatika nicmadaada aada ugu nicmaysay ee na koobi karayn kuwa ku shukriyaya musniina ammaanaya bihaa waa adiga kugu ammaanaya bihaa nicmadaas oo dee aada nooguba nicmaysay qaa'iliina biha ku qawlaya waa ammaantii iyo sheegidii iyo taas oo kale waana taa aan kolley abu daud iyo halkan waxaa dhacay nusqooyinka waxaan filaya adab lmufratan smey waa sanun baa wada noqotay halkaa subul alislaam barhkood baa subul asalaam ah nusqooyinka adabke qaabiliha macnaa dad aqbalaya usub badan nicmada inay qaataan oo dee aqbalsan waadcimha waatim waatimima calayna ilaahu noo taam yeel nuna buux oo nicmadaada aada na siisay ilaahu noo taam yeelo nuqsaanteedana nagaba ilaali noona taam yeel taas buu adigu ibnu mascuud asalkuna waa marfuuc baan leenahay uu kuba ducaysan jira waana duco weyn oo loo ihtimaamo xadaثana muسى بن ismaaعiil qaala xadaثana sulayman بn الmgiirati can haabiti qaala kana anasu anas ba wuxuu ahaa sanadkuna waa sanadkaa صaxiixa rijaashii صaxiixa idaa dacaa liakhiihi walaalkii hadduu duceeyo bataan lahayn dee baabku kol haddii baabun laba yidhi adiga bal dee tarjamaba ii taale kii hore calaaqa laleeyahay markaa duca inooguma sugan dee ka acabsan un kii hore oo dee tii walaalka loo ducaynayo ti uu naftiisa kuba ducaysanaya ducooyin saasaa meesha baabka inooguma imanaya dee kuwana waa kuwaan sooba dhaafnay walaalkii markuu duceeyey yaquul wuxuu odhanaya macnaa axad hadduu ducaynayo walaalihii kaba mid ah jacala allahu calayhi salaata qowmin abraarin laysuu bidalamatin walaa fujaarin yaquumuna aleyla wayasuumuuna nahaara tacaala la waa duco weynuun oo u ducaynayo ilaahay ha yeelo calayhi korkiisa salaata qowmin duca maa qowm salaadood iyo ducadooda abraarina asalaata waa adducaa markaa dad dee abraara mudiiciina samafalayaasha wanaag sameeya waana kuwa cumar lahaa allahuma tawafanii maca alabraar waa ducadooda ilaahay ha yeelo oo macnaa dee kuwaasoo u duceeyo waxa weeyaan ilaahayna ducadii u aqbalo bartaa haba yeelo oo sida dee xadiidkii markii uu rasuulka ilaahay dee ama dee laynoo jideeyey haddii dad baa agtooda aan wax kuba cunno sallat calaykum malaaika aan odhanayn oo kale iyo macnaa haddaba waa dad abraara carabkoodii iyo dee waxyaalahaas ducadii idoodii laba aqbalayo ilaahay ducadooda korkiisa haba yeelo laysuu bidalamati walaa fujaar abraartii unbay taakiid usii tahay oo ruuxan dee abraartii waa kaa mudiica ilaahay dee waxa weeyaan xaqii sii ilaaliyey ee saalixa iimaan iyo camal iyo wax kastaba ku toosan kuwaasoo laysuu aan ahayn kuwa abraartii bidalamatin kuwa jamcu daalimina dalamo aan ahayn walaa fujaarin faajiriin aan ahayn oo dee waxa weeye kii daalim ujeedadu dadka ruuxan baariga ah ee samafalayaasha waa dadka aada loo rajaynayo ducadooda in la aqbalo ruux dadka caynkaasana ducada in lagaba dalbaa waaba dee shay toosan oo fiicanba weeyaan oo dee waxaa la filayaa ilaahay ducadooda inuu aqbalo waa dadka abraarta iyaguna dee inay uba duceeyaan dadkii duco caama iyo taas oo kale iyo ay u duceeyaan waa wax dee dadku kolley dhibaatadu iskaba badanteena waa wax dee iyaga mala dee ciddii bal matalan malaa taas ehel uba ahaydna iyagii markaa ku habboon way kuba habboon tahay ama waabay u toosan tahayba weeye ama dalama iyo fujaar abraartii unbay taakiid utoo dee kan qoladana abraartu ama kan baariga ama bari mid kastaba jinaciisaan kaba dhigne hadduu daalim yahay hadduu faajir yahay ma noqonayo ruux baria ama ruux bariya ma noqonayo marka aan ahayn haddii ay dalamo yihiin ama fujaar yihiin abraarba ma noqonayaan ee waa dad toosan oo fiican oo dadka abraarta ducadooda ilaahu korkiisa yeel taasuu odhanaya yaquumuuna leyla wayasuumuuna nahaara tanna waxay tahay waa sifaadka ay abraartu lahaayeen wax kamiduu sii sheegay oo kuwaasoo yaquumuuna leyla macnaa habeenkii qiyaamu kacyo oo qiyaamkii dee muctaadkaayoo xadi iyo nasiib bay ku leeyihiin qiyaamka habeennimo maalintiina soomaya ee kolley waa soom ramadaantii ka ziyaadsan ama ayaamulbiid ha soomeen ithniin iyo khamiis ha soomeen bal adigu waa dadkaas kolley xadi soom leh oo midna dee habeenkii in qiyaam laysugu bixiyana kolley nahyi baa yimi in maalintii oo dhan dahrigii oo dhan la wada soomana nahyi baa ku yimi macnuu markaa qiyaamkii dee mashruuca ahaa iyo soomkii toosnaayo oo ah waa kaa xadi bay ku leeyihin macnuhu dee waa la kala badnaanaya iyaga abraarti maaha inay isku dabaqa noqonayaan inay isku in qiyaamkoodii ama isku soomkoodii uu noqonayo tafaawud weyn baa jiraye laakiin waa dad xadi iyo nasiib ku leh dheef qeyb kuba leh oo taas ka qayb qaadanaya macnaha dee waa bararadii unbuu inoo sii sifaynaya taasuu kuma ducayn jirin bal halkan isagoo mawquufa halkan noogaba sugan marfuuc ahaanna waa yimi oo xadiidkan anas ah waa marfuuc baa yimi kolleyna waxaan filaya horta nisbada qaarkood ta loo yar badan yahay caddaanka safxadeedu ay tahay wuxuu markuu halkaa qabanayay wuxuu ka cabiray in dee marfuuca isagoo sheegaya albani silsiladiisa saxiixada kun iyo lix boqol iyo toban inuu raqamkaa uu ku leeya waa marka uu marfuuca yahay waa jiraayo warnoo silsilada waa ku jiraayo laakiin waxaan isleeyahay raqamkaasi waa raqam ama khada madbacadeed kaba yimi ee kolley xadiidku ishaarayo halkaa xadiid kalea kuba sugane waa kun iyo sideed boqol iyo toban halkaa lixda boqol ka yidhi ba sideed boqol noqonaysa kun iyo sideed boqol iyo toban taas baa uu yahay kan hadduu xadiidku isagoo marfuuca uu ruuxu ducada u badiyo aada uguma xeel dheeraado ruuxu u ducaynayo ayaa wuxuu odhan jiray jacala allahu calayhi salaata qowmin abraar taas buu odhan jiray isagoo marfuuc ahaan ay timi waana xadiida nasun lakiin ma waxaan leeyahay ciddii dee doonaysaa raqamkaa wey xadaثna بن نmayr qal xadaثna abulymani qal xadaثna ismaaعiil بn abi khaalidi qaala samictu cmr bna xurayثi yaqulu dahabt bal xagga sanadka haddaan horta afraadda un kala qaadqaado ibnu numayrna dee ninka sheekha bukhaari noqonaya bukhaari sheekhu noqon karaa waa muslim iyo dabaqada maxamed ibn cabdillaahi ibn numayr kaas weeye waa la yidhaha ibnu numayr aabihiina ibnu numayr baa la yidhaha cabdillahi ibnu numayr isaga maaha hadda haku qori ma aha ninkan ujeedaa imaka halkan waxaan leeyahay bal haddaan afraadaan sanadkan san isugu xidhayo kolle waxbaa san ma noqonaysa arrintu bal haddaan eegna ibnu numayr laba nin baa la yidhaha baan leeyahay mid waa maxamed ibnu cabdillahi ibnu numayr oo aada muslim wuxuga wariyo midna waa aabihii cabdullahi ibnu numayr labadoodaba ibnu numayre waa la yidhaha dee aabbaha ale inankiisna magaca waa wataa labadoodna waa rijaashan saxiixa abulyamanna kitaabka dhowr gooro horena waan soo aragnay saxiixana waxbuu kaga wariyaa halkanna waa kan kaba wariye waa nin xakam ibnu naafic la yidhaha abulyaman xakam ibnu naafic baa la yidhaha bal ismaaciil ibn abi khaalid waa isagoo nin dee taabiciintii kaba mida oo reer axmasa oo raabica ishkaalka meesha jira waxa weeyaan oo sanadkan kuba sugan sheekha bukhaari ee uu xadiidkiisana badsaday halkana ilaa dhowr iyo toban meelood kuba sugan abulyaman waa abulyaman waa sheekha bukhaari waa side ma jirto iyo dee ama ma dhacdo qaaliban iyadoo waa side kaga warinayo may soo naqlin bukhaari waa side wax kaga wariyo rag baa jirta raggii odayaasha ahaa ee sheekhadiisa raggii ugu waaweynaaye dee taabiciintiiba soo gaadhay waa dabaqada aada u horeeye kuwa dabaqada koobaad sheekhadiisa lagu tiriyo kolna uu waasida kaga wariyo kolna waasida la-aan sida abu caasim iyo rag leh laakiin isagoo kale taa muu ahayn waa dadkii in badanna soo gaadhay marka isagoo waasida kaga wariyo may sheegin taasi waa arrin kale ibnu numayr arrin kalena way sanadkay ku sugnaanaysaa abulyaman waa nin dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay raggii ugu waaweynaa ka mid ah ismaaciil ibn abi khaalidna waa taabici abulyaman ma soo gaadhin axad taabiciintii ka mida axad taabiciintii ka mida u soo gaadhay ma jirto waa atbaacu taabiciintii buu soo gaadhay laakiin taabici uu la kulmay ma jirto ismaaciil ibn abi khaalidna waa taabici waa ishkaal kaloo isna jira marka nusqooyinka qaarkoodna halkan ibnu numayr bedelkeeda xataa tii makhduudooda sheegaya abu numayr baa barhkoodna dhacday albani oo kale oo hadal dheer kule silsilada kule markuu halkan soo dhiganayo de abu numayr buu isagu sanadaad usoo naqliyaa isagu idhaa markaa ninkan ninkuu yahay ma garanayaba taas oo kale ishkaalaadkana waa isagana waa sheegaayo laakiin bal waxaan leeyahay sheekhan fadlullaahi samadle ayaa cibaarou leeyahay kollay aada muddo cibaaro wajahay inay tahay markuu halkan qabtay baa wuxuu yidhaha lacalahu inqalaba sanad waxaa laga yaabaa sanadkan isdabagedi inuu ku dhacay isweydaar sanadkan isweydaar inuu ku dhacay waa lacalahu bu taasa kaba cabiray hadalkiisana kole albania silsilada soo qaada hadal dheerna waa leeyahy isagoo laakiin tiisa ay dhacday halkan ibnu numayr bedelkeeda abu numayr oo weli markaa dee nin abu numayr laydhaah garanayo taasi ma jirto oo ay sheegeen kutubtii taraajumtiga marka wuxuu leeyahay isbedelka jira ama isdabagedigo waxaa laga yaabaa sida saxiixi inay tahay xadaanaa abulyamani xadaana bnu numayrin isweydaar meesha inuu jiro abulyamaan xagga hore uu jiro ibnu numayrna xagga dambe jiro ibnu numayrna uu yahay ka ismaaciil kaba wariye haddii taa la idhaaho dee waa saxo cabdillaahi ibnu numayr ismaaciil ibnu abi khaalid waa la kulmay waa nin isagoo atbaacu taabiciintii kaba mida cabdillaahi ibnu numayrna weeye ismaaciil ibnu abi khaalidna ruwaadiisa isaga ka warisa way ku dareen oo waa ku jiraayo bal dee saxiixa uu kagaba wariyo abulyamaanna dadka isma cabdullaahi kaba wariye waa ku jira bal marka waxaan leenahay kolley waa hadalkaasi waa wajin nusqooyinka qaarkoodna uu sheegay matbuuca abu numayr inay dhacday ba taa aan kaba dhigno taxriif abu numayr wixii ah taxriif baan kaba dhigaynaayo arrinku kolley taa kama fursanayso inaan leenahan waxaan isweydaar baa dhacay inqilaab baa nusqooyinku san ha wada ahaadeen tii farta aydna saha kuma wada sugnaato bal waxa weya isweydaarka dhacayna inuu yahay abulyamaan soo horeeyo sheekii bukhaari yahay cabdillahi ibnu numayrna uu dambeeyo cabdillahi ibnu numayrna ismaaciil ibnu abi khaalid kaba sii warinayo kolley waana tan leenahay waayo haddii kale ishkaal lagama baxayo haddii kale ishkaal sanad oo dee ishkaalada aan tilmaamnay lagama baxayo weeye bal markaa taa markaan idhaahno oon dhaafno qaala wuxuu yihi markaa ismaaciil ibnu khaalid ibn abi khaalid samictu waxaan maqlay camra bna xuraysin waa saxaabi yaroo asxaabtii rasuulka ilaahi kaba mid ah yaquulu xaal uu ku qowlayo dahabat bi way ila tagtay ummi hooyaday baa ila nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay bay iila kacday xaggiisa way i geysay famasaxa calaa ra'si waa dee soo dhaweyn iyo taaniis waa ilmo yara toban jira malaasaa weli ma qaan gaadhin boo shan iyo toban ma gaadhin oo ka yara madaxuusaa u salaaxay madaxiisii ayuu gacanta mariyuu u salaaxay oo waa taaniis iyo markaa taa mulaadafadii caruurta wadacaa lii birisq wuxuu igu duceeyey risqi ilaahay risqi waasacaynu siiyo dee markii dambena waa nin quraysha reer bani maqsuuma markii dambena kuufa dego idhaahaa bal nin qurayshoo kuufa aqal kaba dhisa ninkii ugu horreeya abuu ahaa xoolo badan buu yeesho ilaahay risqigii waa uba badiyey camr bnu xurayth almaksuumi waa reer bani maqsuume rasuulka ilaahay baa risqi igu duceeyey ilaahay waa u aqbalay risqi badan baa ilaahay siiyey bal muhimku waa maxay dee ducadii baan ku jirnaa rasuulka ilaahay waana kan isagii u ducaynaya bal ducadii kayrba way yani bidahri lgeyb ba ahaanin be haddaba waa ducadii oo dee kolley ducadii markaas wadacadii birisqi xadaثna muسى qal xadaثna cmar بn cabdالlahi الrumiy qaal akhbaranii abi can anas bni maliki qaala qiila lahu muse waa muse bnu ismaaciil cumar bn cabdilaahina awowgii cabdالraحmaan baa la idhah waayo de waa aabihii baa iyadna inaguma sugan waa nin reer basra ah oo atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kaba mid oo kitaabkeenanu riwaayo ku leh aabihiina isaguna kitaabkeenanu buu riwaayo ku leeyo waa cabdullahi bnu cabdiraxmaan cabdullahi bnu cabdiraxmaan weeye waa nin reer basra isaguna oo raabica isagu ah weeye asalkiisa hore reer khuraasaan buu ahaay wuxuu yidhi adaba aabihii baa u warramo anas buu gaba warramo qaala wuxuu yihi qiila lahu waxaa lagu yidhi anas ibnu malik ina ikhwaanaka walaalahaa atowka way kuu yimaadeen min albasrati basray kaaga yimaadeen wahuwa yowmaidin wahuwa anasna yowmaidin maalinta bizaawiyati zaawiye ayuu kuba sugnaa waa meel basre agteeda uun ah walow meel madiine agteeda aan zaawiyada la ydhaaho waa basre agteedu malaxoliyo ku lahaa baryo dambana saddexiy siddeetankii jiradan dagaal xumi kaba dhacay in ashcaf iyo xajaaj dhexdood markaasi wahuwa yowmaidin bizaawiyati litadcuwa allah lahum oo baxnaa anas bay soo siyaarteen waa dadkii asxaabtiisa ah waa walaalihiisii fi lislaam way yimaadeen oo waxaa lagu yidhi walaalaha way ku yimaadeen basray kaagaba yimaadeen maxay ujeedaan litadcu allaha lahum waa abraarti oo dadkii saalixiinta oo dadka ay nin duca la weydiiso si aad ilaahay ugu barido ugu ducayso qaala markaa anas muxuu yidhi allahuma kfir lana warxamna waatina fi dunya xasanata wafi laakhirati xasanata waqina cadaab annaar ducadaas isaguna waa ku jiraan iyagiina waa u duceeyey dee waa loo yimi oo markaasaa la yihi noo ducee tan buu ku duceeyey allahuma kfir lanaa ilaahu noo dembi dhaaf warxamna noo naxariiso waaatinaa ilaahu nasiib fi dunya addunyada dhexdeeda xasanatan xasano وفي الآخرة آخرنا حسنة حسنana si وqina cdاaب الناar oba taa ee رabna aتinaa qur'aankaba kaba mid ahayn qalanas baa xadiiskuna صaحيiحuu ku sugan yahe wariye rasuulka ilaahay salaوaat الlahi وaسaلaaم عaليه de haddii ducadiisa waxyaalaha ugu badnaa waxay ahaydba ducadan رabna aتinaa في الduنيا xaسanaة وفي الآakhرaةi xaسanaة وqinaa cdاaب الناar waa duعo shaamila kolley mufasiriinta iyo kutubu tafsiir xasanadan adduunye xasana aakhira aqwaal badan baa kuga sugan laakiin waxa weeyaan waxaan leenahay waa xasano kastoo adduunyana way noo shamlinaysaa haddii cilmi lagu fasirey ama cibaado lagu fasirey oo barhkood zawjo saalixa ay kuba fasireenoo risqigii fiilnaa laguba fasiray waxaasoo dhan ba cibaaradu way noo shamlinaysaa waxba kama tegayso aakhirana xasanadeedu dee ilaahay radihiisa iyo aragtidiisa iyo janno ayaaba uguba weyn haddaba adduunyadana xasano nagu sii aakhirana naga ilaalina waqina cadaab annaar taas bu waana duca isagu soo wariyay rasuulka ilaahay ducooyinkiisa inay uguba badnaydba taas ba weyn fastazaduuba iyagiiba waxay isidhaaheen malaa waxyaalo kalena haydinku daro haydinku duceeyo waxay ka dalbeen inuu u ziyaadiyo o ducadii u kormiyo faqaala wuxuu yihi mila intii unbuu kuba celiyey oo faqaala waxaanu yihi in utiitum haddii laydin siiyo haada waa waxaan ducadani ay kulansatay aakhirana xasanadii lagu siiyo adduunyana xasanad cadaabna lagaa badbaadiyo faqad uutiitum khayra addunya waalaakhira khayrkii adduunya iyo khayrkii aakhiraba waa laydin siiyey taas bun oo khayr adduunya khayr waxba kaama muqna wey kolle dintaa lagu siiyo e haddana ruuxu inuu kuba dadaalo waya ducooyinka jawaamicda iyagoo alfaadoodu koobantahay macna aad iyo aad u badan kulansanayo haddii kaa lagu siiyo wax kaa maqani ma jiro wax kaa tegi ma jiro xadaثna abu macmari qala xadaثna cabdاlwariثi qala xadaثna abu rabiicata sinan wa sinan bnu rabiica qala xadaثna anas bnu maliki qaala akhada الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu qaaday gusnan laan buu qaaday fanafadahu eeg laan malaa caleen iyo waxyaalo lahayd buu qaaday fanafadahu uu dhaqdhaqaajiyo saasuu u lulay falam yantafid muu daadan oo caleyntiiyo wixii waxba kamay daadan uma nafadahu haddana mar kale ayuu saa uba lululay falam yantafid waxba kamay daadan oo caleentii kamay daadan uma nafadahu haddana aad buu u lululay faاntafada macnaa tasaaqada waraquhu weeye markaasay ka daateen wixii kuba sugnaa dee qorigii ma dhicine waa caleentii waxyaalihii baa daatay qaala markaa rasuulka ilahi wuxu uhi waa tantii uu jeeday ina subxaana allahi walxamdu lilahi wlaa ilaha ila allahu e waa dikrigaas kolley iyagii baana ruuxu hadduu kuba shuqloomoy wax kasta ilowsiiso meeshii ducada way u gelaysaa ducadna waat haddaba subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illah walbaqiatu saalixaat yanfudna way daadinayaan alkhadaayaa dunuubta iyo gefafka kamaa tanfudu say u daadinaysa shajaratu waraqa geedku marka ay caleen dhacsanaysa ama caleentu ka daadato oo kale si ay caleenteeda u daadiso ayay iyaguna wixii dunuub ahaayee shaksigu uu sameeyey ayay daadinayaan macnaa kolley de waa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allahu akbar fadligooda aad iyo aad buu uga weyn yahay waana axab اkalaami ilى اllahi baa rasuulka ilaahay ku tilmaamay saddexdan iyo isagoo laa ilaah lagu soo kordhiyey allahu akbar isagoo weliba inoo sheegay sida صaxiixa muslim kusugan tii kolba lagu bilaabaana inay tii kale untaho tartiib shardi uma aha in sidaasun loo tartiibiyo haddii la soodi weydaariyana ajrigii iyo fadligii waa laba helaya haddaba dunuubtay daadinayaan sida dhirtuba ay caleentooda uba daadiyaan kale xadiidkan oo tirmidi wariyey ka naftiisa ayaa waxaa geed buu soo maray mara bishajarati yaabisati lwaraq waa geed engegey ayuu soo maray markaasuu ushiisii la dhacay oo caleentiiba kaba daadatay markaasuu xadiidkan sheegayo laakiin dariiqan imakaan hayne mooye dariiq kale acmash baa xadiidkaa warinaya tirmidi dhexdiisa oo anas kaba warinayay markaasuu cibaaruu raaciya waa xadiid gariib oo acmash maqal uu anas wax ka maqlay war uma hayne laakiin waa me ma ogin buu la yidhi laakiin wuu arkay un taasoo saddex xadiidka waa kan duru kale noole xadaثna abu nucaym qaala xadaثna salamatu qaala samictu anasan yaquulu oo markaa xadiid kolley hulaaثiyaadkii bukhaari buu kitaabkeena noqonaya waayo waa saddex isaga iyo saxaabigii labun baaba udhexeeya maca saxaabigii saddex bay da sanadkiisu noqday laba gooro horena waan soo aragnay labaha waa kii saddexaad imaka aan kitaabka kusoo aragnay intaan xusuusnahay salamahana salamatu bnu wardaan baa la yidhaahaa abu yacla almadani kolley waa sanadkan kalaamka kuba sugan walow duru kale oo inoo saxiixi ay jirto oo xadiidku dee si kale uba yimi ninkaas salamatu wardani anas kaba warinaya waa nin daciif oo atbaacu taabiciin mee taabiciintiina raggii ugu dambeeyey ka mid ahaa kitaabkeennan aladab lmufradna waa ku sugan yahay tirmidina riwaayo ku leeyahy ibnu maajana waa ku leeyahy waa inta uu kutubta kagaba sugan yahay laakiin waxaan leeyahay waa nin daciifa qaala wuxuu uhi samictu anasan yaquul atat imra'atun haweeney baa timi anabiya sala allahu calayh wasalam tashku ilayhi lxaajata iyadoo baahi u sheeganaysa way cabanaysay baahi bay u sheeganaysay aw bacd xaajati ama xaaje wax kaba mida faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay ku yihi alaa aduliki ma ku tusaa calaa khayrin min dalik waxaana ad doonaysa addunya ina wax siiyay doonaysa wax kaaga khayr badan kaaga waxtar badan kaaga nafci badan ma ku tusaa tuhalliliina allaha manaa ilaahay baad waxidaysaa laa ilaha illa allahu baad odhan alaaan waalaaiina saddex iyo soddon goor inda manaamika cinda manaamiki markaad seexan watusabixiina alaaan waalaaiina saddex iyo soddon goor baad subxaan allah odhan wataxmadiina arbaca waalaaiina afar iyo soddon goorna alxamdulilah baad odhan fatilka miatun marka laysu wadageeyo boqol weeye khayru min addunya wamaa fiiha adduunyada nimanka ku dhibtee doonayseed wax inan kaaba siiyo adduunyadao dhan oo laysu wadageeyo iyo wixii ku sugnaaba intaasaa ka khayr badan waa ajirga iyo hawaabka lagaba helayo bal waxaan leeyahay xadiidka waa taa sanadkiisa aan sheegay laakiin isagoo xadiid cali bn abi aalib ah ayaa xadiidku bukhaari iyo muslimba uu kuba sugan yahay oo ah inay faadima u timi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyadoo ka cabanaysa hawshii gurigoo ku cuslaatay oo cid alla cid caawisaa may jirin raaxadan imaka la haysto ee ruuxu wax diyaarsan unuu soo qaadanayaana may jirin haddii xataa kii misla dubanayo dee tumideedii iyo balla haddana ka shaqaynteedi adigu maraaxil badan oo rafaad leh ayay soo maraysay oo dee markaa la tumaye haddana la midxankii laba marinaye tan oo kale la qooshaye taa waa maraaxildan ruuxu isagaa wixiisii laba imanayay biyahana qaladii iska yaallaa ma jirinoo waa in qarbadka ay qaadatay meel ka soo dhaansato taas oo kale bal adigu kolley waxaan imanka dhib yaraaday ayaa dee ahaa wax hawl badan hawl badan cidna may jiro tii bay ka cabanaysay rafaadkii guriga kaba haysay iyo shaqadaas rasuulka ilaahay intuu yimi markii loo sheegay guriga muu joogine ee cayisha u sheegtay buu iyagiiyo u yimi iyagoo seexanayo markaas baa rasuulka ilaahay dee wuxuu hi uxananhayo dadka ahla sufa iyo masaakiintaasaan siinaya wixii kolba yimaada ee wuxuu baray dikrigan markay seexanayaan inay la yimaadaan saddex iyo soddon gooroo laakiin tahliili kumay jirina subxaan allahiy intan salaada oo kale saddex iyo soddon gooroo alxamdulilahi iyo afar iyo soddon gooroo takbiira kaas baa idinkaba khayr badan khaadim waana kii cali lahaa weligay habeenna kamaan tegin intaa intaa kaba dambaysay oo dee dikrigan ayuu kale waxaa la arkaa dee dikriga naftiisu inu xataa khaas yeesho ruuxa daalkiiya wixii kaba kaxeeya oo markii la seexanayo laba imanaya ajirgiisaana dee waxaan aad doonaysaan idinkaba nafci badan bal marka waxaan leeyahay xadiidkaasoo saxiixayn nooguma sugan ayaa macnahan kuba yimi farqigaa yarun baa udhexeeya asalka xadiidku taasuu inoo noqonaya wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam imanka sanad halkan muu soo dhiganaya mara horena san waan soo aragnay waa sanadkii imankaan kaba soo baxnayn waa sanadkii uu kuba sugnaa abu nucaym iyo salamatu bnu wardaan ayaa labada dariiqee dambaba ku sugan man hallala miatan boqol goor ninka laa ilaha illa allahu idhah wasabaxa miatan boqol goor subxaan allah idhah wakabara miatan kaas baa khayrun lahu ugaba khayr badan min cashri riqaabin toban qoorood oo yuctiqaa uu xoreeyo wa sabci banaatin toddoba geeloo yanxaruhaa uu qoluu hilibkeedna qaybinayo macnaa waa dikrigaas iyo tasbiixdaas sahlan ayaa haddana ajrigeedu uu intaasoo dhanba gaadhsanyahay ama kaba badan yahay faata nabiya sala allahu alayh wasalam rajulun iyadna waa sanadkii uun hore rasuulka ilaahay baa nin baa u yimi faqaala wuxu uhi yaa rasuula allahi ayu ducaai afdalu duca maxaa u fadli badan qaala sal illahi alcafwa walcaafiyata fi dunya walaakhira ilahay waxaad weydiisataa cafi cafigu waa dhaafiduu dembigaagii dhaafo kaa dhaafo weeye walcaafiyata caafiyaduna waa badbaado uu kaa badbaadiyo xanuunadii iyo balaayooyinkii imtixaanaadkii adduunya suu dee halkan saaxibu najwlahaajba uu yidhaah walcaafiyati oo waxa weye walcaafiyata caafiya weydiiso in cafiguna waa dembigii oo lagaa dhaafo caafiyaduna waa adigoo ilaahay kaa fayoobeeye ama kaa badbaadiye waa didd almaradunbe waa dee xanuunadii iyo balaayooyinkii iyo rafaadadii adduunya mashaakilkeeda alcaafiyata fi dunya walaakhira addunya aakhiraba ee aakhirana dee waa badbaadadeedii weeye uma ataa lgada ninkii baa maalintii labaad ee maalintaa ku xigtay u yimo faqaala wuxu uhi ya nabiy allahi ayu ducaai afdal malaa duca intan ka fadli badan buu sii doonaya qaala sal illahi alcafwa walcaafiyata fi dunya walaakhira faidaa ucdita haddii lagu siiya alcaafiyata caafiya fi dunya adduunyo oo adduunyo aada badbaado walaakhirata walaakhirati aakhirana lagu siiyo faqad aflaxta maxaa kaa maqan de waad liibaantay khayr dhammaantiina waa lagu wada kulmiyey markaa waa duco kollay axaadiid kalena way kuba timi rasuulka ilaahay adeerkii oo weydiistay inuu duco barana tabuu baray uu yihi ilaahay cafiyo caafiya macnaa waa duco jaamica ah oo cafigina dembi dhaaf buu noqon caafiyaduna dee waa maxantii iyo xanuunadii iyo dhibaatooyinkii adduunya oo laga nabad galo iyo balaayoyinkii shadaayidii aakhiro laga badbaado marka waxa ay ka tegayaan maba jirto waa dacooyinka ay tay iyadana way kooban yihiin haddana macno ballaadhan bay leeyihin in ruuxu itimaamu badsado xadaثna adamu allah subxaana wa taعala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watubu ilayk allahuma sina walaa tq